waxaaba aynaha qabdiraaye waa lama huraane hawlaha danteena iyo horumarkeena yaynaanu kala hayn waa lama huraane hawlaha danteena iyo horumarkeena yaynaanu kala hayn hayb hayb la sheegtiyo habar habar ma joogte hayb hayb la sheegtiyo habar habar ma joogte haweeniyo rag maantaba yaynaanu kala harin hayb hayb la sheegtiyo habar habar ma joogte hayb hayb la sheegtiyo habar habar ma joogte haweeniyo rag maantaba yaynaanu kala
bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanti wacan wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado oo subax walba aad ka dhegaystaan raadiyaha cadaado marka laga reebo subaxnimada jimcaha barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado dhegaystayaal waxaad ku dhegaysan doontaan daadad xoog leh oo kusoo rugmaday deegaano ka tirsan maamulka puntland kadib afariyo labaatan saac oo roobab lixaadle ay ka daayeen barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan maamulka gobolka bari oo ka hadlay roobabka islamarkaana digniin ka soo saaray dadkan ugu baaqay inaysan yarayaan socodka dadka iyo gaadiidka barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan dhegaystayaal sidoo kale waxaad ku maqli doontaan maleeshiyaad hubaysan oo weerar ku qaaday xabsi ku yaala magaalada gaalkacyo gaar ahaana dhanka maamulka puntland faahfaahino dheeraad oo kasoo baxaya weerarkaas ayaad barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado dhegaystayaal ku maqli doontaan waxaa sidoo kale barnaamijka dhegaystayaal aan idigu soo gudbin doonaa ku dhowaad toban ruux oo lagu dilay weerar lagu qaaday gaari bas oo marayay duleedka magaalada mandheere ee waqooyi bari waddanka kenya weerarkaasi al-shabaab ayaa sheegtay kenyana oo ay ka hadashay barnaamijka faraqaynta wararka ayaa dhegaystayaal aad ku had- ku dhegaysan doontaan golaha shacabkana maanta waxay yeelan doonaan kulankoodii ama kulan ka mida kulamadooda caadiga ahaa haddaba maxaa looga hadlayaa kulankaasi barnaamijka ayaan dhegaystayaal idigu soo gudbinaya qaybaha dambe ee barnaamijkan dhegaystayaal waxaad ku dhegaysan doontaan xubinta kalamaan gebagabadana waxaan idiin soo gudbin doonaa
dood ku galinabi waad dardaarane dunyadan
qaybaha dambe ee barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaado ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan barnaamijka saaxiibkii karaamo ayaa soo saaray anigoo sharmaarkaan oo idinla socodsiin doona u diyaar garoowa barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaado
dhibaatiyo gaajiyo haraad baana hareerayaale dhulkeenna hooyo loo hagar baxaaba aynaha qabdiraaye waa lama huraane hawlaha danteena mar kale kulanti wacan wanaagsan dhegaystayaal aanu ku bilaabanne roobab lixaad leh ayaa lagu soo warramaya inay ka da-een deegaano ka tirsan maamulka puntland qaar ka mid ah gobolada puntland waxaa afar atanki saaci lasoo dhaafay ka da-ay roobab mihigaana oo sababay in deegaano ka mid a gobolka bari uu kusoo rogmado daadad xoog leh roobabka ayaa u badan gobolka bari gaar ahaana deegaanka xeebaha kuwaas oo ilaa iyo hadda roobab xoog leh ka da-ayo daadad soo rogmaday gobolka bari ayaa saddexdii ayaa saddex gaari kula tegay boosaaso waxaana laga soo badbaadiyey dadkii saarnaa gaadiidkaasi sida uu sheegay maamulka gobolka bari maamulka gobolka bari ayaa hakiyey socodka gaadiidka magaalada boosaaso ee gobolka iyo gobollada kale ee puntland deegaanada ay duufaanadu saamaysay markii wararka ugu dambeysay waxaa ka mid ahaa degmada ayl garaacad dhanaane dhinooda iyo deegaano kale oo ku dhowdhow si saf ah ama saf mareen ah ayaa lagu soo warramaya in roobabkaasi ay deegaanadaasi uga da'een maamulka gobolka bari ayaa dadka u sheegay inay yareeyaan socodka iyagoo sidoo kalena baabuurta gawaarida xamuulka qaada iyo kuwa safarada dhaadheer galana looga digay inay hakiyaan ama joojiyaan socodkooda inta laga xaqiijinayo waddooyinka oo ay kusoo rogmadeen daadad lixaad leh
waxaa lagu hamiyeya kala habi weye hodan iyo barwaaqaba waan heli karayna inagaysu hayne waa lama huraane howlaha danteena iyo horumarkeena waxaa ka dhegeystayaal barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaadaha ayaad dhegeysanaysaan qaybihii hore barnaamijkana waana ku jirnaaye maleeshiyada hubaysan ayaa weerar ku qaaday xabsi ku yaala magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug wararka naga soo gaaraya magaalada gaalkacyo ayaa waxa ay sheegayaan in maleeshiyaad beeleed iyo ciidamo ka tirsan kuwa daraawiishta puntland ay weerareen ama weerar ku qaadeen xabsiga weyn ee magaalada gaalkacyo ee qeybta puntland weerarka ayaa yimid kadib markii halkaasi lagu xiray mid ka mid ah dadka magaaladaas oo la sheegay inay soo qabteen laamaha ammaanka puntland kadib markii uu dacweeyey wasiir ka tirsan ma xukuumadda puntland maleeshiyaadka hubaysan ayaa muddo kooban la wareegay gacankuhaynta koontaroolada laga soo galo xabsiga gaalkacyo ee puntland dadka deegaanka ayaa xaqiijiyay in maleeshiyada hubaysan ay sheegeen inaan cidna ka bixi karin soona geli karin ilaa la soo daynayo maxbuuska ay soo xireen ciidamada ammaanka xiisadda ka dhalatay ruuxa la xiray ayaa weli ka taagan magaalada gaalkacyo waxaana ciidanka amniga puntland ay sheegeen in aan ruuxaasi la sii dayn doonin ilaa maxkamad la geeyo maadaama dembi loo haysto waa hagaag markaana koonfur galbeed madaxweynaha maamulka koonfur galbeed lafta gareen ayaa kulan la yeeshay odayaasha dhaqanka magaalada waa koonfur galbeed kuwaasuu kala shareeyey xaaladda iyo soo xulista xildhibaanada baarlamaanka maamulkaasi madaxweynaha maamulka koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa kulan la qaatay odayaasha dhaqanka koonfur galbeed kulanka waxaa lagu gorfeynayay soo xulista xildhibaanada iyo dardargelinta iswaafajinta xildhibaanada iyo dastuurka koonfur galbeed oo ku xusan in xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed laga dhigo sagaashan iyo shan xildhibaan meesha hadda ay ka yihiin boqol afartan iyo sagaal mudane malaaq deerow yacquub cali afhayeenka odayaasha dhaqanka koonfur galbeed ayaa ka warbixiyey muhiimadda kulanka iyo waxyaabihii looga hadlay wuxuuna sheegay in madaxweynaha uu codsaday in hoos loo dhigo tirada xildhibaanada maamulka koonfur galbeed wuxuuna sheegay in lawada in la wado dadaalo lagu qancinayo beelaha qaar oo arrintaas si weyn uga soo horjeeda
habar habar ma joogte qayb la sheegtiyo habar habar ma joogte haweeniyo rag maantaba yaynaanu kala qarin qayb qayb la sheegtiyo habar habar ma joogte qayb la sheegtiyo habar habar ma joogte haweeniyo rag maantaba
waa hagaag dhegeystayaal barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaadaha ayaad weli dhegeysanaysaa siddeetan iyo siddeed dhibic shanna waad nagala socotaan caalamka oo dhanna raadiyo cadaado dotcom ayaad naga dhegeys aad toos nogala socotaan aaladda live streamka faahfaahiino dheeraad ah ayaa kasoo baxaya dagaal ka dhacay gobolka hiiraan warar dheeraad ayaa waxay kasoo baxayaan dagaal culus oo maalinnimadii shalay gelinkii dambe deegaanka ceelcadda ee gobolka hiiraan ku dhex maray ciidamo dadka deegaanka iyo xubno ka tirsan al-shabaab dagaalka ayaa yimid sida la sheegayo kadib markii al-shabaab ay weerar kusoo qaadeen deegaanka celcadda ee gobolka hiiraan halkaas ay gacanta ku hayeen dad is-aruursaday kana soo horjeeda maamulka al-shabaab waxaana halkaasi ka dhacay dagaal in ka badan hal sac socday dadka deegaanka celcadde ayaa goor sii horreysay waxay sheegeen in dagaalkaasi ay ku geeriyooday in ka badan laba ruux islamarkaana intii uu dagaalku socday ay la wareegeen deegaanka dhaqdhaqaaqa al-shabaab wararka ayaa waxay inta ku darayaan in gebi ahaanba isgaarsiinta magaalada la jiray aanan si rasmiya loo ogaan karin xaaladda ka jirta sidoo kalena ciidamada deegaanka ay u baxeen deegaano dhacaaduleedka ceelcadde si kastaba dagaalka maanta ka dhacay deegaanka ceelcadde ee gobolka hiiraan weli kama aysan hadlin maamulka gobolka hiiraan iyo la wareegitaanka deegaankaasi ee dhaqdhaqaaqa al-shabaab waa hagaag markaana muqdisho xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta oo taariikhdu ku beegan tahay toddobada bisha labayo tobanaad laba kun toban iyo sagaal waxay kulankooda caadiga ah ku yeelan doonaan xarunta golaha shacabka ee magaalada muqdisho ajendaha kulanka ayaa ah sii wadidda dooda akhrinta labaad ee sharciga doorashooyinka qaranka oo dhowaan xildhibaanada loo qeybiyey xildhibaanada ayaa sidoo kale dood adag ka lahaa maalmihii lasoo dhaafay sharciga doorashooyinka ee ay soo diyaariyeen guddiga baarlamaanka xildhibaanada golaha shacabka ayaa xalay lagu wargeliyey in maantoo sabtiya uu jiro kulan baarlamaan islamarkaana ay soo xaadiraan wixii warare ka soo baxa dhegaystayaal wararkayga dambe ayaad ku dhegaysan doontaan waa hagaag dhegeystayaal markaana bandiiraley wararka raadiyo cadaado ay ka helayso degmada bandiiraley gobolka mudug ayaa sheegaya in kaalin shidaal oo ku taalay deegaanka ka tirsan gobolka waa deegaan ka tirsan waa degmada bandiiraley gobolka mudug uu xalay dab ka kacay kaalinta shidaalka uu dab ka kacay ayaa ku taalay deegaan waa ku taalay bartamaha bandiiraley ee gobolka mudug islamarkaana waxaa la tilmaamay in dabkaasi uu ahaa mid aada xooggan dadka deegaanka ayaa sheegay in fuustooyin shidaal ay qarxeen islamarkaana ay cirka isku shareereen qiiq madow oo kaalinta shidaalka ka baxayay sidoo kale dadka deegaanka ayaa xusay inaan la ogaan sababta keentay in dabkaasi kaco kaalinta shidaalka ee ku taalay deegaanka bandiiraley ilaa hadda si rasmiya looma oga khasaaraha ka dhashay dabka ka kacay kaalinta shidaalka ee ku taalay bandiiraley maadaama uu bilowday xilli habeena wixii weerare kusoo kordha waxaad ku dhegaysan doontaan wararkayga dambe waa hagaa qaybihii dhexe barnaamijka ayaan dhegaystayaal isla soo gaarnay markaana waddanka kenya ku dhowaad toban ruux ayaa lagu dilay weerar lagu qaaday gaari basa dhowr qof ayaa waa dhowr qof waa ku dhowaad toban qofood ayaa dhintay kadib markii koox looga shakisan yahay waa al-shabaab ay weerar ku qaadeen degmada mandheera ee gobolka waqooyi bari waddankaasi kenya waxaana wararka ay sheegayaan in al-shabaab weerarkaasi ay sheegteen islamarkaana dowladda kenya ayaa dhankeeda waxa ay ka hadashay weerarkaasi ciidamada booliiska waddankaasi kenya ayaa xaqiijiyeen in weerarka al-shabaab ay ku qaadeen baska marayay inta u dhaxaysa mandheera iyo puntland oo ka tirsan gobolka wajeer lagu dilay toban ruux taliyaha booliiska gobolka wajeer stephen ayaa xaqiijiyen weerarkaasi ay ka dambeeyeen al-shabaab islamarkaana dadka ay kala degeen gaariga baska oo ay saarnaayeen kadibna ay xasuuqeen taliyaha ayaa xuseen al-shabaab ay halkaasi ku dileen dhammaan dadkii muslimiinta aan muslimiinta ahayna gaariga saarnaa kadib markii dadka ay u kala saareen muslimiin iyo kiristaan sida uu sheegay taliyaha al-shabaab ayaa dhankooda sheegtay mas-uuliyadda weerarka waxayna sheegeen inay dileen ama ay dileen kiyaan kusii jeeda magaalada mandheera waa haga dhegeystayaal qaybihii ugu dambeeye barnaamijkan isla soo gaarnay markaana kulan waxaan idiin soo gudbinaa xubinta kalamaan
koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kala maane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kala maane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan hilibka balagoyn ninkii kahara heerka kamadhan hilibka balagoyn oo ninka kahara heerka kamadhan ajoobayooba hobayooba hilayeela hobayooba hidiya hube hobayooba wareedhaha kalamaanay sidii horeba abwaal xasan genay u sheegay reerkii kaa burguuriya dariskii wax kugu tara markay dani ku haysaa dadku kala ogaataa marka hiilka beledweyn ninkii ka haraa haybta kama dhalan reegarow waa ku heesay oo gurmad u samaynaya dadkii daadadka oo hagarla'aan badan muujiyey marka sida reer garowe ama puntland oo dhan ay gurmadka hagarla'aanta u muujiyeen ayaa cid kasta laga rabaa iyo gobol kasta warnimayow reer garowe qofkii gurmadkii reer beledweyne ka hara haybta soomaaliyeed waa ka saareene hadda bal wax isku soo dardarayaadnan soomaalida ka bixin war anugu waxaan maqli jiray allow hagarow hallow maaliyo xaleela xasiin ayagoo lagu heesayo war gobolada soomaaliya haba kala dadaal badnaadeene gurmadka looma kala harin war farxaan oo been ha sheegin buaal waxba kama imaane hoylam goodle waxaa oo khiyaab xalay kii oo waxaa dhegaysaya oo xildhibaan oo jeeso la dhahaaye bacdeen beledweyne biyihiiska iska dhex waramaaye waxaa is dhahay meahaan dadkii biyahaas ku dhimoowayaan bacdeen macaawin waa tuurantaa man la bixiyooye aan waayaabe dadka markii dhintaan macaawin malu- maluduuri rabaa warnimayow horta soomaalidu masiiba haddii ay dhacdo sida laysugu gurmado waa yaqaaniin iskoolkaasna waa ka soo baxeen laakiin waxaysan aqoon sida looga hortago masiibadu intaysan dhicin waxaana la yidhi balaayo daba la qabta ma lahana gafuur la qabtay leeda ilaahayow gafuur balaayo aniga ha ii dhiibin hoy bilaahi gafuurkeed adiidiide cid dhammaanteed maarartaa mukusiihaynaa war adeerima ka soo xabaana toose ee su'aal baan burco ka sida nin burco jooga oo siciid maxamed ibraahin la yidhaahdo oo lagu naanayso siciid caataeye ayaa su'aalii soo dhiibay su'aashaasina waxaa ku socotaa maday isaaq marka wuxuu yidhi dhibaatada ka dhacday beledweyne soomaalidoo dhan beledweyne way gurmatay xataa somalilan oo ka gooday beri hore soomaaliya markaa baydhabo ma- maxay rabtaa ma in iyadoo keliya loo gurmado oo aan iyagu dadka aanay gurman qowdhanow hadda ka hor xasan aadan samatara hargeysa ka qaaday hees la yidhaahaa kaba banaanshe markaasay waxay dhaheen maraa waaxid xasanow heesti suudaantaheed noogu soo celi marka hadda maday isaaq hadduu su'aashaas ka jawaabo heer burco iyo heer hargeysa ma fahmayaanoo waxay u qaadahayaan buurto kitaalo banooda ballankeena haaye ay u qaadayaane maraa waaxid ku soo celi haddana maahino maya marataani ay dalbanayaan war horta su'aashaas maday isaaq inuu ka jawaabi karo u malayn mahayo sababtoo ah gobollada markaan daawanayna gurmada ka socda weli baydhabo maanaan daawan hadda gurmad ka socda hadda ka horna waxaa la yidhi ninbaa ceel ku dhacay marka dadaa usoo gurmadoo raba inay ceel ka bixiyaan keen gacantaa la yidhi waa laabta gacantii nin garanayaa wuxuu yidhi war keen gacanta ha dhihinine hoog gacanta dhaha hoog gacantaa la yidhi waa ku soo booda waana qabsada ceelka saasaa looga bixiyey marka maday isaaq kollayba hooda waa ogol yahay ma keentaa dhibaysa ma ogola xaadka leedahay maday isaaq yaa hoo jeceloo keen nacab qortina miyow ano dad waalan isan atin asiin sheegay su'aalo lanka li weydiiyey maday isaaq lileey ana naftay ahaay jawaabtii ayna ku wareertanba mahaayna wadaadkoo sheekh cabdulla nuurudiin huurshow laara waxta ka hor ilaahay agnahariisa ma eri jiray wax bixi waa banaan teehe wax buuqay waa badan yihiin ya eri jari hortina waa libii malanis diitin laakiin hobisan walbiyowkin makorofan iyoonay tv iyoonay raadi kalilhadalan fahaasan taasisan weeliliseesan gorodaasan unatidana mani iyoonay galadmay kuweydiya sa'aadi awalin dhiibe galantaana midgeed madi dhiibas tambiteedna manoo aragaasa warmada isaaqaan la qabaa sadaqa la bixinayo laaf la soo gelaya weligay maarka hoy usfadahaada markii webiga banaanka soo joogsaday laaf ma hayno sadaqad laaf maxaa ugu diidaysiin war maday saaq wuu isdifaacayaaye kor iyo hoos toona waxba lagama hayo dowsho ani walgaradi shayn mufadaan hoole gordaan war anaa idiin waramaaya dhegaysta maday isaaq hoo waa raba kee waa dhibay isaaq amdigaa u weyn war warmaysiin xaaji muuse suuhi wuxuu yidhi dowladda soomaaliya iyo gobolka banaadir cashuuraha ha iska qaataano bir shabeellena waxba yaysatanin insha allah waa isku tashanaynaa goboladii kaleo noo gurmadane waa u mahad celinaynaa senator muuse suudi mayba hilmaamey dowladino mardhow kaambeenka lafadaas walaaja dhownan dhiibi korno war dowladdu miisaaniyadii waa korortay tiriye see shan boqoloo kun ugu qorshaysa fatahaadaha war wax ma ogidiine dowladda naftirkeedaba hoo jecelo kee neceb anigu qof dhiiba iyo qof aan dhiibinba waxaan dhihi lahay iga daba qaada how intii wax dhiibaatay duurow maxaad iga sugayseenay aniga iyo intaan wax dhiibaanay maxaa kalood iga sugaysiin haddana ciridka ha lagaa toobee
waa ka dhegeystayaal xubintaasi kalamaan saaxiibada kalamaan ayaa barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaalad saaka u dambeysay barnaamijka saaxiibka karaamo ayaa soo saaran washar maarkaan oo idinla socodsiin inta barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono ammaan allah
iska dayo dadka la mid noqo dadka Tooyooy, tooyooy, tooyooy, tooyooy. Tooyooy, tooyooy, tooyooy, tooyooy. Dhammaanboolkiiyo dhammaadbooliya iska dayo iska dayo dadka la mid noqo anoo daacada wadan gooniya dood ku gelinabi waad dardaarane duniyadan hee hadday diidaan dirqi ku cabina dad maxaa tiro dul walaala dan wadaaga oon isdiidayn aynu doone dhamaan bolkiyo dhamaan gooniya iska dayo iska dayo dadka laba nin dadka anoo daacada oo dangooniya dood ku gelinabi waa dardaarane adduunyadan hee hadday diidaan birqi ku cabine dad maxaa tiro dul walaala dan wadaaga aan isdiiday aynu doone dhamaan bolkiyo damagooniya iska dayo iska dayo dadka lama noqo dadka wixii dume dume wixii dida dide wixii dege dege waynu daalay bal dalkeeniyo dad wixii nool dabaqabashada aan dadaale laba doone dhamanbulkiyo damacooniya iska dayo iska dayo dadka lama noqo dadka wixii dume dume wixii diday dide wixii degay dege waynu daalay bal dal wixii nool dabaqabashada hoobe andadale hoobe nabadoone hoobe damanburkii oo damacdooniya iska dayo iska dayo dadka lamid noqo dadka madugowde taariikhdii dura tii doraad ee maxaan diidno dabka loo shiday dilmigii dhacay dib iloo saxo daacaduma kicin madku dayashiyo kasii daranba loo durbaantumay ilaah dembi dhaaf aan ka doone damanburkii oo damacdooniya iska dayo iska dayo dadka lamid dadka madugowde taariikhdii dura tii doraad ee maxaan diidno dabka loo shiday dulmigii dhacay dib iloo saxo daacaduma kicin madku dayashiyo kasii daranba loo durbaantumay ilaah dembi dhaaf aan ka doone damanburkiyo damacgooniya iska dayo iska dayo dadka lamid noqo dadka soomaalodada dowlad weyna dumbuqu dhacay iyo dagaal joogsado daranyadiyo diifta laga baxo dalkan googo'ay dadkan kala tegay dareen kala galay eedda wada raba aynu doone damanbulkiyo damacgooniya iska dayo iska dayo dadka lamid noqo dadka soomaalodada dowlad weyna dumbuqu dhacay iyo dagaal joogsado daranyadiyo diifta laga baxo dalkan googo'ay dadka kala tegay dareen kala galay eedda wada raba aynu doone damanbulkiyo damacdooniya iska dayo iska dayo dadka lamid noqo dadka dadka kahaye dalkan baaba'ay dal shisheeya dibadaha tegay kuwa daranyada dugsa waaye dadaal orodkii doonya haw koray een dib loo arag isku duubo waa duriyadii dadka soomaal kuwa durintiyo dugaaguba cunay damanbolkiyo damacdooniya iska dayo iska dayo dadka lamid noqo dadka dadka qaxaye dalkan baabay dal shisheeya dibadaha tegay kuwa daranyada dugsa waaye dadaal orodkii doonya haw koray een dib loo arag isku duubo waa duriyadii dadka soomaal kuwa durintiyo